إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii kulan ballaaran oo looga hadlayay jihaadka bariga afrika islamarkaana ay ka soo qayb galeen culamaa udiin odayaal dhaqan iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa la soo gebagabeeyey kaasi oo laga soo saaray bayaan mu'asasada alkataib ayaa baahisay sawiro qurux badan oo muujinaya kulanka ballaaran ee dhex maray xarakada shabaab almujaahidiin culamaa udiin iyo odayaal dhaqan dowladda kenya ayaa bandow ku soo rogtay dalka si ay kaga hortagto cudurka korona oo ku fidaya gudaha dalkaasi dowladda jabuuti ayaa xaqiijisay in dad ku dhow labaatan ruux oo uu ku dhacay cudurka korona lagu arkay gudaha dalkeeda dhaxal sugaha boqortooyada ingiriiska ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhacay cudurka korona dowladda maraykanka ayaa hakisay dhaqdhaqaaqyada ciidan ay ka waddo meel ka baxsan dalkeeda si ay u xakamayso cudurka korona oo laga helay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda maraykanka guddoomiyihii raas kamboni ee maamulka jubbaland ayaa qarax lagu dilay dowladda urdun ayaa bandow gelisay dalkeeda iyadoo ka baqdin qabta cudurka korona u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة waa labada bisha shacbaan sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga warkiioo dhammaystiran kulan ballaaran oo looga hadlaya jihaadka bariga afrika islamarkaana ay ka soo qayb galeen culamaa udiin odayaal dhaqan iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa la soo gebagabeeyey kaas oo laga soo saaray qodobo dhowr ah waryaheena cabdifataax filibiin oo kulanka ka qayb galay ayaa warkan nooga diyaariyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa qabatay shirweyne wadatashi ah oo looga arraynsanayay jihaadka ka socda bariga afrika kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sarsare culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada culimada waxaa aada uga dhex muuqday rag da ah oo sideetameeyadii ka baxay jaamica al-islaamiya halka odayaasha dhaqanka ay ahaayeen kuwo miisaan leh oo intooda badan ugaasbeeleedyo ah islamarkaana isaga kala yimid ugu yaraan laba iyo toban gobol oo dalka soomaaliya ah muuqaalka goobta uu shirku ka dhacayay wuxuu ahaa mid soo jiidasho leh marka la eego bilicda sidaba laga dheehan karayo sawirro aannu ka soo qadnay oo lagu baahiyey baraha internetka shirkan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa waxaa lagu falanqeeyey arrimo badan oo masiiri ah oo la xidhiidha halganka bariga afrika duruufaha ay wajahayaan muslimiinta gobolka duulaanka milatari kan dhaqaale iyo midka akhlaaqeed ee uu shisheeyuhu wado iyo marin habaabin xooggan oo ay bulshadu kala kulmayso kooxo kala duwan oo u nasab sheegta islaamka kadib muddo shan maalmood ah oo la rogrogayay mawaadiicdaas iyo kuwo kale ayaa waxaa saddex iyo labaatankii bishii rajab shirka laga soo saaray fadwo iyo bayaan guud fadwada oo ka soo baxday culimo ay tiradoodu gaarayso afartan ayaa waxaa looga niqaashay kadibna go'aano looga soo saaray shan qodob oo kale ah nidaamka federaalka iyo dastuurka ay ku dhaqanto dowladda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho mowqifka ay shareecadu ka qabto xukuumadda federaalka doorashooyinka dimuqraadiga ah ololaha ay etoobiya wadato oo ay ku sheegtay inay ku mideynayso bariga afrika iyo iska dhicinta shisheeyaha horarka ah sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo akhriyey fadwada ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey qodobka koowaad oo ah dastuurka iyo nidaamka federaalisamka qodobka u soo horeeya waa dastuurkan gacankusamayska waxaad ogsoontihiin ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu rasuulkiisa amray in uu ku xukumo ummaddiisa sharciga uu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey nebigiisa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wa an ixkum baynahum bima anzala allah nebi allow ku xukum wixii ilaahay soo dejiyey ummaddaada ku xukum walaa tattabic hawaa'ahum dadka hawadooda ha raacin gaal iyo muslim toogana wixii hawo ah hawaa'u naasa ha raacin waxdarhum ka digtoona waan yaftinuuka inay ku fidneeyaan oo kaa mataqaanaa leexiyaan can bacdi maa anzala allaahu ilayka wixii ilaahay kugu soo dejiyey qaar ka mida inay kaa leexiyaan iska ilaali fa in tawallow hadday jeenstaanoo xukumka ilaahay ka jeenstaan soo maaha faclam waxaad ogaataa markaa annamaa yuriidu allaahu an yusiibahum bibacdi dunuubihim culimada ayaa sidoo kale fadwootay in dowladda federaalku ay ka baxday diinta islaamka maadaama ay shisheeyaha ku garab tahay kuna dhaqanto qaanuun badiil ka ah kitaabka iyo sunnada waxay culimmadu ka digeen doorashooyinka dimuqraadiga ah oo ay ku tilmaameen kuwo xaaraan ah oo diintana looga baxayo iyaga oo soo bandhigay nusuus sharci ah qodobka kale wuxuu ahaa mashruuca ay etoobiya wadato ee midaynta wadamada bariga afrika culamadu waxaweyne waa towxid waa midayn fikradda ayadaa waa fikra sahiyooniya oo yuhuudiyad yuhuudi leedahay oo america kontonka wilaayo iyagaa isu geystay si caalamka ay u qabsadaan iyagaa inta isu geeyey bay waxay ka dhigteen mataqaanaa awood ayagu maamulaan oo caalamka kale ay ku shaydareynayaan marka caalamka kale say u shaydareeyaan bay waxay yidhahdeen matalan qaaradda afriqiya oo kale afar qaybood bay u qaybiyeen afar dowladood ay ku kalsoon yihiin xoog badanna waxay yidhahdeen waa in la isugu yimaado mathalan sharqi afriqiya waa in la hoosgeeyaa dhammaanteed inta federaal wax la yidhahdo loo sameeyo etoobiya can dariiq etoobiya waa inaan ku maamulnaa eritreya gaalay hadday diiday ma annagoo muslima oo la yidhi dabkooda isuma baxa gaal iyo muslim miyaa ku raali noqonayna inaan madaha manhajkayga iyo diintayda ka tanaasulno oo etoobiya aan wax ku darsano waxaas ilaahay baan ka magangelinaa subxaana wa tacaala culimmada ayaa waxay sidoo kale sheegeen in xilligan uu jihaadku yahay waajib cayni ah iyaga oo dadka muslimiinta ah u dardaarmay inay ka soo baxaan fariidadaasi iskana dhiciyaan ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay fadwada kadib waxaa gebagabadii shirka wadatashiga ee arrimaha jihaadka bariga afrika ka soo baxay bayaan ka kooban afar iyo toban qodob waxaana aqriyey ugaas ibraahim shaacirul islaam oo ah guddoomiyaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee soomaaliyeed bayaanka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inuu xaaraan yahay ka qaybgalka waxa loogu yeero doorashada dimuqraadiga ah ee ay shisheeyaha iyo dowladda federaalku doonayaan inay ka qabsoonto deegaanada ay haystaan intaa waxa dheer oo uu bayaanku ku baaqay in laga hortago nidaamka federaalisamka oo ujeeddadiisu tahay in lagu kala qoqobo bulshada muslimka ah qodobka lixaad ee bayaanka ka soo baxay shirka wadatashiga jihaadka bariga afrika ayaa waxaa lagu yidhi waa in sare loo qaadaa wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada muslimka ah si ay uga qayb noqdaan xoraynta dholalka muslimiinta difaaca khayraadkooda u gargaaridda muslimiinta tabaalaysan dhanka kalena uga digtoonaadaan dabinnada shisheeyaha iyo kuwa ku daaban shirku waxaa kale uu isku waafaqay qodobo ay ka mid ahaayeen in la ilaaliyo midnimada iyo walaaltinimada muslimiinta guud ahaan gaar ahaan mujaahidiinta si wadajir ahna looga hortago qof waliba oo isku daya inuu kala dhantaalo midnimadaas qodobada bayaanka waxaa ka mid ahaa in maamulada wilaayaadka islaamiga ah ay sii horumariyaan adeegyada ay u hayaan bulshada muslimka ah sida ammaanka garsoorka waxbarashada iyo caafimaadka iyo in la ilaaliyo badqabka dhaqaalaha muslimiinta iyo khayraadkooda si wadajir ahna la isaga kaashado ka hortaga xaalufka lagu hayo dhirta iyo daaqa tallaabo adagna laga qaado waddamada shirkadaha iyo shakhsiyaadka ku howlan xaalufinta deegaanka sida ku xusan bayaanka kasoo qaybgalayaasha shirku waxay caddeeyeen in wilaayaadka islaamiga ah ay qalcado adag u yihiin muslimiinta dhammaantood maganna u yihiin qof kasta oo dhibano u ah dulmiga ay shisheeyuhu ku hayaan muslimiinta waxaa bulshada muslimka ah loogu baaqay inay ka digtoonaadaan cudurrada faafa ee ku soo badanaya dunida sida koronafirus iyo h i v-ga taasoo ay faafinteedu kaalin lixaad leh ka qaadanayaan ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay iyo dowladaha taageera haddaba bayaanka ayaa waxaa lagu soo gunaanaday tacsi kasoo qiibgaliyaasha shirka wadatashiga arrimaha jihaadka ka socda bariga afrika waxay tacsi u dirayaan eheladooda muslimiinta ah ee dhibaatadu ka soo gaartay duqeymada maraykanku ka wado wilaayaadka islaamiga sidoo kale waxay u tacsiyeynayaan dadka muslimiinta ee ku nool dhulka ku hoos jira gumaysiga kenya kuwaas oo dilal qorshaysan oo joogto ah kala kulmaya saliibiyiinta kenya waxay kaloo aad uga xun yihiin cadowtooyada guracan ee maamulka abiy axmed uu ku hayo muslimiinta ku nool ethoobiya taasoo ay ugu dambaysay masaajidadii lagu gubay gobolka amxaarada si kastaba ha ahaatee ee shirka wadatashiga ah ee looga arrinsanayay jihaadka ka socda bariga afrika ayaa waxa uu ka dhignaa kii ugu weynaa ee noociisa ah oo aan war ka soo tabiyo waxaa isku arkay wejiyaal isxasuusta dadkii aan dhaayahayga saaray waxaa ka mid ahaa culimo hal abuuro iyo saxafiyiin aanan muddo sannado ah is-arag iyo salaadiin aan qadka telefoonka uun iska garanaynay adeeggii loo qabanayay ka soo qaybgalayaasha wuxuu ahaa mid aad u sarreeya ugu dambayntiina wuxuu shirkan ku soo idlaaday jawi wanaagsan oo aad u qurux badan waad mahadsan tahay cabdifitaax dhan kale mu'asasada alkataa'ib waxa ay baahisay sawiro qurux badan oo muujinaya kulankaasi salmaan axmed ayaa ka sheekeynaya waa kulankii ugu horreeyey ee noociisa ah waxaa qabanqaabada iyo iskudubridka lahaa maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ee xarakat al-shabaab almujaahidiin ajandaha shirweynuhu wuxuu ahaa in laga tashado aayaha jihaadka bariga afrika ee maalinba maalinta xigta kasii gudbaya masaafo ballaaran kasoo qaybgalayaashuna waa hoggaanka sare ee jihaadka bariga afrika culimmada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed howlka lagu qabtay kulankan taariikhiga ah ee jiilashu sheekadiisa iska waarin doonaan sida la rajaynayo ayaa loo diyaariyey qaab wanaagsan manasada sare ee martisharafta hadlaysa ay korayaan kuraasta lagu fadhiyo isku midabka ah mukiifyada qabowga soo tuura iyo boorarka lagu xardhay hoolka ayaa ah waxa ugu horreeya ee ishaadu qabanayaan marka aad rogrogayso sawirrada ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib mandarka raayada madow ee towxiidka waxay leedahay ixsaas iyo dareen gooni ah waxayna muujinaysaa in hawsha halkan lagu hayo ay tahay mid ummadeed ninkii ummaddiisa u noolaadana liibaan uma harin dad ay timahoodu ku ciraysteen jihaadka qaarkoodna ay da'dooda kor u dhaaftay nusqarni ayaa isku waraystay halkan hamigooda iyo waxa kulmiyeyna waxay ahayd damqasho diineed iyo jacayl ay u qabaan ummaddooda dhaawacan wejiyada sawirada lagu arkayo waxaa ka mid ah sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh suldaan moxamed aale moxamed sheekh xasan yacquub cali iyo hogaamiyaal kale oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimada diinta islaamka ee ka qaybgalay kulanka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika waxay gaarayaan ilaa afartan caalim waxaana sawirada la baahiyey lagu arki karaa culimo ay ka mid yihiin sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo goobta ka akhriyey fatwada ay soo saareen culimada sheekh fu'aad moxamed khalaf sheekh cabdiraxmaan firin sheekh cabdulaahi raabi sheekh xasan maxamuud takar sheekh mukhtaar abuu muslim sheekh maxamed bashaar iyo culimo kale odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalay kulanka waxay isaga yimaadeen min mudug ilaa jubbooyinka waxayna maskaxdooda iyo fikirkooda ku biirinayaan sidii loo horumarin lahaa halganka xalaasha iyo xornimadoonka ah ee ay ku jiraan wiilashooda libaaskooda wuxuu ka tarjumayaa inay yihiin hormuud dhaqan iyo awowyaal u helan horumarinta diinta islaamka waana mid ay maamuus iyo maxba kaga heleen dadka ay hogaamiyaan aragtidooda oo keliya waxaad ku soo xusuusanaysaa hadalkii nebiga sala allahu calayhi wasallam ee ahaa weynaynta allah waxaa ka mid a in la maamuuso waayelada muslimiinta waxaa ka mid a odayaasha sawradooda la arkayo shaacirul islaam oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga nabadoon ismaaciil haaruun oo ah afhayeenka nuqabada nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag iyo aqoon-yahanka doctor xanafi cabdi sheekh aadan abwaantaakow iyo rag kale quruxda iyo qiimaha ay sawiradu leeyihiin waxay ku dareensiinayaan in iskudubridka hawshan ay ku baxday wakhti iyo maal intuba goobtuna ay xaadireen sawirqaadayaal muxtarifiin ah oo kulammada noocan ah marar badan tabiyey sida uu horey u sheegay weriyaheena cabdilfataax oo ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kana mid ahaa weriyaashii ka qaybgalay kulanka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika waxaa goobta isku arkay wejiyo ay wakhti fog isugu dambaysay sidoo kalena waxaa isku bargartay dad un taleefannada iyo hawada iska yaqiinay in kulan noocan ah ay isugu yimaadaan tirada intan leeg ee kor u dhaafaysa boqolka qof waxay ku tusinaysaa hanaqaadka halganka bariga afrika iyo inuu yahay jihaad ku socda basiiro iyo wadatashi hawsha lahayana ay tahay mid ummadeed oo qof weliba la gudboon tahay inuu dhankiisa ka tabantaabiyo waxay sidoo kale arrintan muujinaysaa dacfiga iyo taagdarida amerikaanka awoodda isbaday kaas oo hadda la daaladhacaya coronavirus mar kalena waxay dadku si cad u fahmi karaan in daroon iyo duqaymo cashwaa'iya aanay ummaddu ka leexin karin hadafkeeda sidaas waxaa sheegaya dad kala duwan oo arkay sawirada laga soo qaaday kulankii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika sawirada la baahiyey oo ay tiradoodu kor u dhaafayaan lixdan sawir ayaa si bahsan ugu faafay baraha internetka waxayna dadku ku micneeyaan kuwa farxad gelinaya muslimiinta tiiraanyo iyo welwelna ku beeraya dadka ku jira safka africom iyo donald trump guddoomiyihii raaskamboni ee maamulka jubbaland ayaa qarax lagu dilay wararka ka imaanaya deegaanada xuduud beenaadka ee kala qaybiya soomaaliya iyo dhulka n f d ayaa ku waramaya in qarax xoogan la eegtay mas-uul ka tirsan maamulka jubbaland oo ay wehelinayeen ciidamo soomaali ah iyo kuwa kenyaati ah qaraxa waxaa ku dhintay guddoomiyihii deegaanka raskamboni ee maamulka jubbaland cabdulaahi diiriye iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland waxaa qaraxa sidoo kale ku dhaawacmay ugu yaraan saddex askari oo kenyaati ah kuwaasi oo maraya deegaanka xuduud beenaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan dowladda maraykanka ayaa si rasmi ugu dhawaaqday in ay joojisay howlgallada ciidamadooda ay ka wadaan meel ka baxsan dalka maraykanka sabab ku aadan cudurka corona mak esbar wasiirka difaaca dowladda maraykanka ayaa waxa uu sheegay in si rasmi ah ay u joojiyeen dhaqdhaqaaqii ciidamadooda ay ka wadeen caalamka sabab ku aadan cudurka corona oo faraba'an ku haya dadka maraykanka iyo ciidamadooda muddo lixdan maalmood ah ayay wasaaradda difaaca maraykanka ciidamadooda ku amartay in aysan samayn wax dhaqdhaqaaq ah dhammaan ciidamada maraykanka caalamka ayaa la faray in ay dhaqdhaqaaqa yareeyaan marka laga reebo dalka afghanistan oo ciidamada jooga ay bilaabeen inay isaga baxaan dalkaasi kuwaasi oo bixitaankooda sii wadanaya sida lagu yidhi warka ka soo baxay dowladda maraykanka ciidamo ku dhow boqol kun oo ka tirsan askarta maraykanka ayuu amarkan samaynayaa kuwaasi oo ka howlgala daafaha dunida warbixintan koonka maraykanka oo looga taliyo ciidamada kala duwan ee maraykanka ayaa lagu soo waramayaa in cudurka corona uu saameeyey waxaana iminka cudurkaasi la ildaran saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda maraykanka amarkan ka soo baxay taliska bentagonka ee maraykanka ayaa saameynaya ciidamo badan oo ka tirsan kuwa maraykanka oo ka howlgala qaaradaha aasiya afrika iyo yurub waxaana ay hakin doonaan howlgaladooda sida warbaahinta maraykanku ay tabinayaan maraykanka ayaa si aad ah kaga howlgala waddanka soomaaliya iyadoo diyaaradaha maraykanku ay duqaymo waxooshnimo ah ku beegsanayaan dadka shacabka ee ku nool dalka soomaaliya iyo dalal ay ka mid yihiin afghanistan suuriya yemen iyo ciraaq dhaxal sugaha boqortooyada ingiriiska ayaa lagu soo waramayaa inuu asiibay cudurka corona amiir wiles oo ka tirsan boqortooyada ingiriiska ayaa lagu soo waramayaa in laga helay cudurka corona amiir charles oo koo iyo toddobaatan sano jir ah ayaa muddooyinkan la ildarnaa ah, cudurkaasi isagoo si iskiis ah isku karantiilay islamarkaana lagu go'doomiyey guriga uu degan yahay sarkaal u hadlay dowladda ingiriiska waxa uu sheegay in afadiisa oo toddobaatan iyo laba sano jir ah baaritaan lagu sameeyey laga waayey cudurkaasi tani ayaa waxa ay cabsi ku beertay boqortooyada ingiriiska oo ay ka mid yihiin dad da ah kuwaasi oo la sheegayo in ay u nugul yihiin xanuunka corona mas-uuliyiin badan oo caalam ka tirsan ayuu cudurkan ku dhacay halka kuwo kalena ay ka baqdin qabaan cudurkan iyagoo yeereeya shirarka ay ka qaybgalayeen waxaana ay ku nagaadeen guryahooda halkaas oo dowladaha ay ka hagaan iminkana jabuuti dowladda jabuuti waxa ay sheegtay kiisas hor leh oo ku aadan cudurka corona in laga helay gudaha dalkeeda mas-uul u hadda dowladda jabuuti waxa uu sheegay in sagaal ruux oo ku dhaca cudurka corona lagu arkay gudaha dalkaasi sagaalka ruux ayaa la karantiilay waxaana ay dowladdu sheegtay inay wadaan baaritaanno ku aadan cudurkan iyadoo dad badan oo cadaan ah ay si joogta u soo gaaraan gudaha dalkaasi jabuuti shaqsigii ugu horeeyey ee cudurka corona geeyey gudaha dalka jabuuti waxa uu ahaa askari u dhashay dalka isbayn kaas oo ka mid ah ciidamada shisheeyaha ee ku sugan gudaha dalkaasi waxaana intaa wixii ka dambeeyey sii faafay cudurka corona isbayn ayaa ka mid ah dowladaha cudurka corona uu faraha ba'an ku hayo waxaana tirada dhimashada ay kor u dhaaftay saddex kun iyo afar boqol oo ruux iyadoo ka sara martay dowladda shiinaha wararkii corona ayaan ku guda jirnaa dowladaha kenya iyo urdun ayaa ku dhawaaqay inay bandow ku soo rogeen gudaha dalalkaasi uhuru kenyatta madaxweynaha dalka kenya waxa uu ku dhawaaqay bandow xilliyada habeenkii ah oo ka dhaqangalaya gudaha dalkaasi kenya bandowgan ayaa bilaabanaya toddobada fiidnimo waxaana uu soconaya ilaa iyo shanta ururnimo si rasmi ah ayuu bandowga u dhaqangeli doonaa habeenka jimcada ay soo galayso waxaana ay dowladdu doonaysaa inay kaga hortagto cudurka corona ee ku fidaya gudaha dalkaasi dhammaan gobollada kala duwan ee kenya ayuu saameyn doonaa bandowgan dadkana waxaa lagu amray in guryahooda ay ku nagaadaan dhaqdhaqaaqana ay yareeyaan dowladdu sidoo kale waxa ay ku dhawaaqday inay yareynayso oo ay dhimayso mushaarka la siiyo ciidamada saraakiisha dowladda iyo shaqaalaha si wax looga qabto cudurka corona amarkan ka soo baxay madaxweynaha kenya ayaa aad looga hadalhayaa gudaha kenya waxaana iminka dowladda kenya ay sheegtay in ilaa iyo siddeed iyo labaatan ruux ay la ildiran yihiin cudurka corona dhanka kale dowladda urdun ayaa bandow ku soo rogtay gudaha dalkeeda dadka ayaa la faray in ay ka soo bixin guryahooda taa bedelkeedana dowladdu waxa ay sheegtay in dadka waxa ay u baahan yihiin ay ku heli doonaan guryahooda dowladdu waxa ay sheegaysaa ciddii iska dhaga adeegto awaamiirtan in ay mutaysan doonaan xabsi hal sano ah urdun ayaa ilaa iyo hadda waxa ay diiwaangelisay boqol iyo labaatan iyo toddoba ruux oo uu ku dhacay cudurka corona ilaa iyo haddana dowladdu waxa ay sheegaysaa inaysan jirin cid u dhimatay cudurkaasi warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga inta